haddaba turkiga waxaa weli ka socda howlaha samata bixinta dadka weli la la'yahay ee ay ku dameen dhismayaasha kadib dhulgariirkii xooganaa ee isniintii ku dhuftay koonfurta dalkaasi iyo waqooyiga dalka ay dariska yihiin siiriya ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyey in tirada dadka ku dhintay dhulgariirka ee dalkaasi ay ka badan tahay siddeed iyo labaatan kun oo qof iyada oo laga cabsi qabo in tiradu ay intaasi ka badato arday soomaali ah ayaa ka mid a dadka ku dhintay iyo kuwa lagu la'yahay dhismayaasha burburay maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa wararkii ugu dambeeyey ee dhulgariirka iyo howlaha gurmadka socda waxa uu ka waraystay cabdiraxiin axmed nuur geindhe oo degana magaalada gazianteb oo ka mid ah kuwa uu sida aadka ah ugu dhuftay dhulgariirka laakiin markaan la hadlaynay safar u ahaa magaalada caasimadda ah ee ankara
aada u maadtay maxamed bashiir oo saaxiib xilliga ugu dambeeyey wuxuu maraya wararka khasaaraha turkiga soo gaaray saakii suu sheegay madaxweyne ku-xigeenka dalka turkiga fuaad wuxuu maraya labaatan iyo afar kun iyo lix boqol oo ah dhimasho iyo ku dhawaad toddobaatan iyo toddoba kun oo ah dhaawac sidoo kale waxaa jira khasaaro badan oo dhanka hantida ah ugu yaraan lixdan iyo lix kun iyo lix boqol oo guri ayaa hadda ilaa hadda sida la sheegay ku burburtay dhismaha oo ku yaala magaalooyinka koonfurta turkiga oo kala duwan haba ugu bandadan magaalooyinka kaaramarash iyo malatiya iyo gobolka hatay khaasatan magaalada iskendaron oo aad u burburtay iyaduna marka magaalada waxaa jira siday dowladdu sheegtay aad u muuqda in ataa ay ka baxeen qarinada turkiga maadaama marka loo eego guryaha gubtay siday shacabku sheegayaan marka xaggaas maray saaxib
bal waxaad ka warantaa gurmadka ilaa iyo hadda ee dadku ay helayaan ee aaggaasi dhulgariirka uu ku dhuftay
wallahi anigu gurmadka shacabka gurmadka adduunka iyo dhan walba dowlad turkiga waa laga soo garab istaagay laakiin waxaa muuqataa weli baahida yani muuqato siday shacabku sheegayaan inaan la daboolin waxaana u sababa hay-adda musiibooyinka qaranka turkiga ee aafaad oo marka loo qiimeeyo aad iyo aad u dadaalaysa wax badanna qabatay haddana waxaa muuqataa musiibada inay tahay mid aysan ku tusanaynin ama yani karaamkeeda aanay ahayn maadaama yani almost labaatan boqolkiiba dadka waddanka ay saamaysay oo labaatan boqolkiiba dadka waddanka ku nool oo gaarayo ilaa afar toban milyan oo qof qof kamida guri ka dumay ama qof kamida qof ka dhintay ama qof kamida qof dhaca ka yahay waxaa moodaa dowladda marka loo fiiriyo musiibooyinkan oo kale in yani hay-addu ay aad iyo aad macnaha aysan wax badan waa qabatay dadaashay laakiin arrimo badan weli ka dhiman yihiin aa moodaa oo musiibadda aad iyo aad u ballaareed marka loo fiiriyo waxay la filaaya inay noqdaan ama ay dhacaan
marka waxaa kaloo nagu maqaala ah in wadamada dunidu ay soo gurmadeen oo gurmad fara badan iyo badbaadiyaal fara badan ay goobta gaareen
dabcan way jiraan wadamo badan oo markii u horeysaba wadamada iiraan iyo israa'iil iyo maraykankaa soo gurmaday sidoo kale hindiya wadamo badanaa soo gurmaday si dowladdu sheegtay oo ay u mahad celisay laakiin welina gurmadka u socdaayo waxaa weeyaan weli waa dhismo hadda maanta xilligaana kula hadlaayo waxaa arkayay oday jira boqol iyo in ka badan oo sano oo laga soo badbaadiyey dhul ku yaala magaalada malatiya ee dalka turkiga isagoo ku jira almost ku dhawaad boqol saacadood marka weli waa socda gurmadku welina howsha waa socotaa laakiin weli maysa joogsano sida loo baana weli maaha weli waa sitaa gargaarku marka waxaad kaloo warbixin naga siisaa bal xaaladda soomaalida gobolkaasi ku nooleed ilaa iyo hadda tirada dhimatay iyo haddii ay jiraan kuwo weli la la'yahay
wallahi bashiirow soomaalida gobolka ku nool gobolka ugu daran waa gobolka maraash la yidhaahdo ilaa hadda soomaalida aniga xaqiijiyey waxay gaarayaan sagaal qof oo soomaali ah ilaa hadda aan kula hadlayo waxaa jiro afar gabdhood oo soomaali ah oo guri ku yaalla gobolka karaambaraash ku jira ilaa hadda aan lasoo bixin sidoo kale laba wiilaa jirto soomaali ah oo ilaa hadda aan lasoo bixin laakiin saaxiibadoodii guriga la joogay ay geeriyoodeen ilahay unaxariisto marka dowladdu iyo magaalada waxay sheegeen in weli la raadinayo guyaadka wiilasha laakiin gabdhaha aanba weli lagu guulaysa in lasoo bixi mid kamid ah sababtuna ay tahay in yani guryihii u dhawaa dhadhow duumeen markay u baahan tahay guryaha geeska in lasoo xakameeyo kadibna guryahooda lasoo qufo oo laga raadiyo meydkooda ama dhaawacooda ama noloshooda marka tirada soomaalida maqan waa afartaasi gabdhood iyo laba wiil soo maaha ha soomaalida xilligaan maqan waa afarta gabdhood iyo laba wiil oo guud ahaan soomaali ah laakiin jabuutiyaan saddex gabdhood oo jabuutiyaan ah hal gabar oo soomaali ah iyo laba wiil oo soomaali ah weeyaan marka tirada dhimashaduna waa imisa inta la xaqiijiyey
inta la xaqiijiyey soomaalida dhimashadu waa sagaal qofood oo wada arday ahaa
oo wada arday ahaa gobolka maraash marka adiga waxaad ka mid tahay dadka ku nool gaasianteeb oo ah meeshii ugu badneed ee dhulgariirku uu ku dhuftay bal xaaladiina magaaladii maliwad weli ma joogtaan mise waad ka baxdeen bashiirow saaxiib gaasianteeb waxaa ugu dambeysay saakay inkastoon aan ku imaaday safar oo kenya magaalada ankara xalay oon xalay tahay gaasianteeb maadaama shalay madaxweynaha turkiga ku dhawaaqay in waxbarashadu tahay noqon doonto qaab online ah ama foga aragga waxaan u tagay inaan kasoo qaato agabkayga sida kombyuutarada iyo teleefonadeeda aan u isticmaali lahaa onlineka maadaama aan kasoo tagay markii hore oo fursada u waayay inaan kasoo qaato marka saaka markaa tagay magaalada gaasogsiib waxaa jira farqi weyn u dhexeeyey waa magaalo ay ku nooleed laba dhibic shan milyan oo qof saakana waxaa arkaysa wax ka yar boqol kun haddii qiyaaso adigu waddada waxaa arkaysaa meesha ay waddada samxadda ahayd sacmadda ahayd inay ka hor imaanayaan shan qof laba qof saddex qof maanta oo dhan markaa socotid marka magaalada laga qaxay yani waxaad dareemaysaa basoo kale markaa jaranaysid waxaad dareemaysaa inaad galaysa safad safad safad galaysaa dheer oo qof walba wuxuu doonaya inuu magaalada uga baxo
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxiin axmed nuur gindhe oo u waramayey maxamed bashiir cabdiraxmaan